wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka somalilan ayaa magaalada caynaba ee gobolka saraar ka daafurtay tartan kubadda cagta ah tartankan kubadda cagta ah oo loo qabtay kooxaha heerka koowaad ayaa munaasabadda lagu daafurayay waxaa goobjoog ahaa maamulka magaalada caynaba iyo xubno ka socday wasaaradda ciyaaraha maamulka somalilan xuseen axmed cawad isku duwaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha maamulka somalilan ee gobolka saraar ayaa ka warbixiyey muhiimadda tartankan waxaa wey tartankii joogtada aha sanad walba wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu qaban jirtay gobolada waana horyaalkii kooxaha xeerka koowaad ee sanadka lagu talagalay waxaa ka qaybgelaya shan kooxood wuxuusoo insha allah aan rajaynaa inuu bisha sideedaad koob iyo tobankeeda meelaha soo dhammaado labiiyo tobankeeda muddo koob iyo labaatan casha iyo in ka badan inuu socdo haddii ilaahay ka dhigo waxaan rajaynaynaa oo aad iyo aad tugan ugu mahad celinaynaa runtii horta marka hore wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha mas-uuliyadteeda wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa inay tartamadan dhalinyaradu xiliyadan oo kale loo joogteeyo oo sanad kasta haddaayoo kale kii hore haddaayoo kale aan bilownay labaiyo labaatankii bishii juun labada kun iyo labaiyo labaatanku ah sanadkii saddex iyo labaatanka xaaladihii rabas ka jiray laakiin kana waa kii iminkana xilliga xilligiisii inuu mar kasta sanad kastaba bisha toddobaad uu qabsoomo oo aanu dib uga dhicin haddii alla ka dhigo aad iyo aad baan wasaaradda iyo wasiirka iyo agaasimaha ugu mahad celina mas-uuliyiinta goobjoog ahaa munaasabadda daafurka tartanka kubadda cagta ayaa dhankooda bogaadiyey maanta runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaanu ka soo qayb gallo runtii furitaanka koobkan gobolka saraar ka qabsoomaya galabta haddii allah wooda la yidhaahdo mahadnaqeeba kadib waanu mahadnaqayno runtii madaxweynaha qaranka wasaaradda iyo wasiirka ciyaaraha iyo runtii bahda ciyaaraha ee gobolka saraar
kolle maanta waxaa furmaya sida wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha wasiirku koowey ka yahay suduwaha iyo madaxweynuhu qarankubaad ee ay u sameeyeen dhiirigelinta dhallinyarada in galabta laga furayo tartankii heerka kooxaha koowaad ee runtii gobolka saraar ee ay ku cayaarayeen naadiyadda kala duwan ee runtii ka howlgala ama ka cayaara ee gobolka galabtana lagu furayo naadiga dowladda hoose iyo naadiga biliiska ee goodir ee gobolka saraar waxaan runtii labada kooxoodba u rajaynaya cayaar wanaag iyaga iyo kooxaha kale iyaguna marka dambeda cayaaraha dambe u leh dhallinyaradana waxaan ku boorinayaa cayaaruhu waxay keenayaan isdhexgal tartanka kubadda cagta kooxaha heerka koowaad ee laga daafuray magaalada caynaba ee gobolka sarar ayaa door muhiima ka qaadanayo isdhexgalka dhallinyarada ku nool magaaladaasi